walaacaan soo wajahaya xukuumadda adis ababo ayaa waxa uu yimid kadib markii dagaallo lagu jabiyey ciidamada etoobiya islamarkaana u dhexeeyey kooxda fano iyo etoobiya ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka amxarada arrintaas oo ku qasabtay maamulka abiy axmed inuu kordhiyo askarta ka jooga gobolkaasi islamarkaana uu ku amray wasiirada iyo saraakiisha ciidanka inay u niyad dhisaan askarta ku niyad jabay dagaaladan looga adkaaday xukuumadda adisababo dagaaladana ka socda gobolka amxarada oo dhowr jeer oo hore ay ku soo jabtay dowladda etoobiya ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo dowladda xabashida etoobiya ay ballaarisay hankeeda ku aadan gobolka iyadoona dadaal iyo juhdi ku bixinaysa sidii ay ku heli lahayd bad iyo dekad ay wax ka soo degsato islamarkaana geeda dheer iyo geeda gaabanba ay u fuulayso sidii ay arrintaasi u hergelin lahayd iyadoona arrintan kala hadashay qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ee gobolka iyo kuwa caalami ah sidoo kale waxa ay dagaaladan lagu jebiyey ciidamada etoobiya ee kaga furmay gobolka amxarada ay ku soo beegmayaan iyadoo xiisadda ka dhexaysa dowladda etoobiya iyo masar ee ku aadan gobolka ay ceerka isku sii shareerayso islamarkaana dowladda xabashida ay sheegtay inay wakiil kaga tahay dowladaha shisheeye ee soomaaliya iyadoona sheegtay inaysan masar ciidamadeeda marnaba u oggolaan doonin inay cagta soo saaraan dhulka soomaaliya maadaama aan iyadu lagala tashan arrinkaasi